xabiib waxaad faahfaahin naga siisaa shirkii shalay ka dhacay degmada xadharanka oo ay kasoo qeyb galeen isimo ka socda dhinaca bariga burco iyo iyo ismada gobolka cayn adiguna aad ka mid ahayd xubnaha cuqaasha ee shirkaasi ka qeyb galay maxaa shirkaasi uu kaga duwan yahay shirarkii hore ee ka dhici jiray deegaanka buuhoodle iyo degmooyinka hoos yimaada
wuxuu kaga duwan yahay shirkan shir aynu isugu nimi laba beelood oo nabadgelyo doonaya oo qolo waliba nabadda ay helan tahay waxaanu anana u aragnay colaad in laga guuro oo colaad wiil baa ku dhintay ee wiil kuma dhashaa la yidhi sidaan waxaan rabnay nabad inaanu ku baadi doonno qolada cayneed waxa ay doonaysaa waa waxaanu wada doonayna oday iyo wiilba laakiin qofba siday ugu muuqataa in waddo loo maro waddo nabdeed baanu anagu ku baaqnay taasaanu doonaynaa wixii ay doonayeen inaanu ku dhamayno iyadaan xabadi ku dhamaan nabad ku dhamayno waana ku soo dhamaynay waa ku wada hadalnay sirna jaxayna waa ahaa ismo iyo odayaal iyo guddi iyo cuqaal intuba way fadhiday waxaana la kala qaatay oo lagu heshiiyey nabad iyo walaalnimo inay wax ku dhamaadaan ciidamadaana ciidankaana laga qaado meesha ciidankaana anagu anagu u sargoynaynaa inay meesha ka feejigaadaan inaanay meel ciidan noqon ee goob nabdeed ay noqoto saasaanu kusoo wada hadalnay sidii baanaanu ku ballanay kana dhowraynaa desaanu anagu shirkaasna shirna jaxaybu ahaa laysku raacay guddoonkaas saanu wax anagu shirku ku dhamaaday sidaa weeye
caaqil cabdillaahiyow haddaad noo jeexjeexdo bal qodobka afraad ee heshiiskii aad kala seexateen ismada bariga burco waxaa ku qoran isimada cuqaasha culimada iyo waxgaradka deegaanka buuhoodle waxay mar labaad ballan qaadayaan inaanay deegaanada werwer iyo balahadhac aanay fariisan u noqon doonin ciidamo cadow ku ah somalilan qodobkaas sidee baad idinku hirgelinaysaan sida anagu waxaan u hirgelaynaa markuu iyaga ka hirgalo haddii ay noqoto oo guri nabdeed dee waxay noqonaysaa waxbaanu doonaynay wixii aanu doonaynay mar haddii la gaadho sidee colaadi u imanaysaa haddee hadday nabadoone iyagu qodobka labaad ee ah inay ciidamada ka qaadayaan qodobka saddexaad ee ah inay ciidamada ka qaadayaan hadday hiinsaladinta iyo waxgaradka iyo cuqaasha bariga burco inay ciidamada idinka qaadeen oo ciidamada idinka qaadaan haddii qodobkan idinku aad dhaqan gelin weydaan miyaana loo loo qaadan karin shirkinu dhinacan ka burburiba dee waayo haddii ay iyagu qaadeen maxaanu anagu doonaynaa ila waxaa la tirsanayay inay iyagu soo xadgudbeen hadday xadgudubkoodii la noqdaan ma wax kale ma ma colaalkii hore raggii geela doonan jiray baanu nahay waxaanu anagu tabanaynay ama nabad aan ku doonno ama aan xabad ku doonnay waxaanu tabanaynay hadday hirgalaan oo ciidanka nalaga qaado maxaa deexaray ciidamada s c ku sugan balehadhac iyo aan idhaahda ku sugan dhalamo cuna iyo deegaankan werwid ee iyagu inta inta badan sar fadhiyay iyaga kuwaa ma soo celinaysaan kuwaas iyaga maxaa idinka qorshaysan
kuwaa waxa nooga qorshaysan maya soo celi mayno inay nabadgelyo un bixiyaan
oo markaa sootan aad seexadeen aad dib u soo celinaysaan oo leedihiin codow halkaa idiin fadhiyi maayo war ma ahe waxaan waanu ka wada hadalnay nimankaasi guryahoodii bay joogaan nabad baa laga rabaa nabad hadday bixiyaan iyana guuraan ninkii wax kale aan doonayn maxaana dhex yaalla markaa okay qodobka shanaad waxay isla qaadateen labada dhinac marka in mar kale gogol nabadeed laisugu yimaado gogol nabadeed oo loo dhan yahay una dhexaysa beelaha dhulbahante iyo iyo iyo iyo dawladda somalilan baa sida hadalkiina u dhigteen ama qodobka shanaad uu sheegaya ma idinkiina reer buuhoodlaha ismadiina gobolka cayna baa gogoshaasi fidinaya miyagaa fidinaya mase kasoo qaybgeli kasoo qaybgeli doonaan ismada kale kasoo jeeda gobolada sool iyo sanaag ee ismada kale goboladan sool iyo sanaaga cayn baan dhahda ismada kale dhulbahante shirkan ma kasoo qaybgelaya mase intiina isaragtayba haddana hadha gobolka la isku arkaya bal taa dhegeystayaasha laftii u sharax waxaanu taas anagu waxaanu u ballan qaadnay oo ay ahayd sool iyo sanaag iyo cayn dhulbahantay u taallaa waana tuu iyaga madaxweynahooda ku dhawaaqay haddii aan kuma xidhnaa iyadu tanaan imika ka hadlayne waxaa soke dadkay u taallaa qof walibana waxba kama lahaa nabadgelyada dee gogosha marka la fidiyo iyagaaba ballankaada in madaxweynuhu fidiyo dee maxaanu marka xaggay warar xaggay wax ka warar qaadi- wa- warar hoose oy heshay cagaag dhoodkan waxay sheegayaan in ama wari ama laga helay en ila ila wareedyo madax banaan in idinkiina isimadin iyo cuqaashin waxgaradkiina reer buhooda aada qorsheynaysaan inaad gogosha keligiin ku fadhiistaan warka maxaa ka jira waxba kama jiraan maxaad ku cadaynaysaa caaqil
dee way iska caddahay waxba kama jiraan inay ka caddahay xataa anagu gogosha dambe ma ma ma aha wax gaarba noo noqon kara maaha umana eka mana la eka magaca bahanso dhan baa laga hadlayay isagaan isla doonaynay isagaa wax ka belbeydayeen annagaan walantiyar ahayn oo u taagnayn marka inaan anagu gaara u nidhaahno gogosha inoo taalla ma aha annaga gogoshi gaarka maahayd waa ciidanka halka noo fadhiyay in naga tago ugu dambayntii shalay xoogaha shaqaalaha ka dhacday en xararanka maxaa sababay sidee wax uga dhaceen
wallahi taas inaan anigu iminka su-aalaadkeedu ma aha wax sii tama anigu waxaanu u tirinayaa wax qalad u dhacay inay tahay nin dhalinyaro oo odaygiisi meesha fadhiyo ninkii ridayeyna meelihii ay ka dhacayeen gurigiisii bay ahayd ee meelaha aanaan anagu uu isagu gaar ahaan guudba hawsnaatay isagu ku ceebeysan yahay waxaan meesha qaban bay ahayd mid odaygiisa xaaje ugu jiro dee wax laga tuuray ninkii ku tashadayba nin ku tala xun buu ahaa ninkii ku tashadayba nin ku tala xun buu ahaa marka anagu saanu aragnaa si aan dee kolley si aanu ka doonaynay waxaan anagu u soconay waa waa u soconay waana sheegnay dee wuxuun bay ahayd aan qiimo aniga ilama qiimo badnayn taas adigoo raalli mar kale iga ah oo dhegeystayaasha weliba raalli ka ah en wararku waxay leeyihiin en dadka deegaanka waxay diidaan in shirka lagu qabto xararanka arrintan maxaad nooga faahfaahin kartaa caaqil may may may may may deegaanka meesha wuu usoo banbaxay martiqaadkuu sameeyey odayaashiisii baa joogay culimadiisii baa joogtay waxgaradkiisii baa joogay waxaas ma ahayn wax degmada aqseeya ma ay ahayn iyagay ka muuqatay iyagaa martiqaadka sameeyey iyagaa dejiyey adeer ma ay ahayn taas caaqil cabdilaahi xasan kambiyo ka mid ah xubnaha golaha cuqaasha ee buuhoodle oo sharaxaad ka bixiyey shirkii shalay ka dhacay xararanka iyo qodobada lagu heshay caaqil aad baad umahadsan tahay